ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xariga ka jira dhismaha waddo laamiya oo isku xirta xawsh ilaa iyo ex control afgooya taas oo sii marta saddex degmo oo ka tirsan gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay horumarka ay ku tillaabsatay caasimadda in aan la xaqiijinin haddii aan amniga wax laga qabanin isagoona xusay in horumarka iyo amniga ay yihiin laba isku xiran oo haddii mid la waayo kan kalena uu meesha ka baxayo ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga sida ay uga go-an tahay nadiifinta magaalada si dib loogu soo celiyo bilicda iyo amniga ay markaasi ku sugan tahay caasimadda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyeed in canshuurta ay bixiyaan si lagu horumariyo dib u dhiska dalka isagoona faray dadka degan xarumaha danta guud in ay banneeyaan si bulshadu loogu adeego dibna loogu dhiso dadka gaadiidka iska leh ee muwaadiniinta soomaaliyeed oo dhib badan ku qabay jidadka markii ay jajaban yihiin dhibaato badan iyo culays badan ay ku hayaan ayaguna lacagta yar ee canshuurta ee laga qaado waxay tusinaysaa in loogu adeegay oo dhulkii loogu dhisay laamigii loogu dhisay oo deedna si wanaagsan ay u shaqaysanayaan marka ha ogaadeeno lacagta laga qaado iyo shilimadii laga qaadayay oo la isku dardaray ayaa keentay in jidkan sidan loo qurxiyo amnigana lagu sugo marka waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad meel kasta marka laga sameeyo laami waxaa buumi noqda oo kor u kaca dhaqaalaha ayaa kor u kaca oo dhaqaaluhu wuxuu la socdaa mar walba markii jid infrastructure la dhiso jid la dhiso waxaa weeye jidkaas ganacsiga ku agyaallaayey kor buu u kacaa adeegu waa bataan marka intaasoo dhan ayay wadataa jidka la dhiso jidka la dhisa marka macnihiisu waxaa waye waa horumar dhaqaale horumar amni iyo horumarkii bilicda caasimadda oo aynu u baahannahay inaan caasimaddeena qurxin